raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada warka habeenimo idaacadda dalsan qarax ismiid aaminaha ayaa waxaa ku dhintay guddoomiyii ku-xigeenkii dhinaca maaliyadda ee gobolka shabeellaha hoose wafdi uu hogaaminayo wasiirka cadaaladda koonfur galbeed iyo guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ayaa gaaray degmada afguy ee gobolka shabeellaha hoose madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo sheegay in dadka loo haysto arrimaha musuq maasuqa ay heli doonaan cadaaladda akhbaaraadka dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan madaxweynaha dalka ruushka ayaa waxa uu farriin adag u diray dowladda dalkaasi ukrain
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays basta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
taasi qodobadan wararka ugu waaweynaa kusoo dhawaada warkaa dhammaystiran qarax ka dhacay muqdisho ayaa waxaa ku geeriyooday mid ka mid ahaa mas-uuliyiintii hore ugu soo maray maamulka gobolka shabeellaha hoose nin xiranaa jaakata waxyaabaha qaraxa ayaa isku qarxiyey cabdikariin macalin maxamed afar shaagle oo ahaa guddoomiye ku-xigeenkii maamulka iyo maaliyadda degmada marka ee gobolka shabeellaha hoose qaraxan ayaa waxa uu yar ka hor salaadii maqrib uu ka dhacay xaafadda shiirkole ee degmada hodan waxaana lala beegsaday mas-uulkan oo keliya dadka degaanku siday sheegeen ninkan isagu soo meediyey islamarkaana cabdikariin keliya ayaa la sheegay in qaraxa uu ku dhintay waxaana dadku degaanka ay sheegeen mas-uulkan la beegsaday uu kasoo jeeday degmada dhuusmareba afar sheegle waxa uu muddo kasoo shaqeynaya gobolka shabeellaha hoose waxaanu ahaa waayo aragga inta badan kasoo shaqeeyay gobolka shabeellaha hoose sida dadku degaanku ay xaqiijiyeen maxamed kariin ayaa mar guddoomiye ku-xigeen amniga ee siyaasadda kasoo noqday gobolka shabeellaha hoose dadka ayaa sheegay inuu aada u ololeyn jiray nabadeynta beelaha wadadega gobolka shabeellaha hoose ninka isku qarxi cabdikariin inkastoo waxaana laga helin faahfaahin dheeraad haddana waxaa dad goobjoogayaal ay sheegeen inuu salaamay guddoomiyaha kadibna uu isku duubay sidaan uu qaraxa u ka dhacay halkaas ayaa sidoo kale waxaa la sheegay in labada qofood ay si guddoomiyaha ninka isku miidaamiyey ay goobta keliya ku dhinteen sidoo kalena waxaa la sheegay in qaraxa ay dhaawacyo kasoo gaareen dad shacab ah oo ka agdhowaa goobta qaraxu ka dhacay qaraxin ismidaamiinta ayaa wax faahfaahina laga helin islamarkaana aysan ka hadlin laamaha amniga ee dowladda gobolka shabeellaha oo dhexe ninka la qarxiyey sanadihii lasoo dhaafay u deganaa ayaa sidoo kale ka mid noqday mas-uuliyiintii isagu doonaya inuu xiisadaha ka dhexeeya gobolka dadka wada degan uu soo afjaro sidoo kale ilaa hadda lama sheegin cidda mas-uuliyadda qaraxan sheegatay ee lagu dilay mid ka mid a mas-uuliyiinta maamulka degmada marka ee gobolka shabeellada hoose isla wararkii gobolka shabeellaha hoose aanan ku jirnay wasiirka cadaaladda ee koonfur galbeed iyo guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ayaa tegay degmada afgooye sida warkan uu ku faahfaahina wariyaheen ibraahim mayow dowladda koonfur galbeed guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose maamulka degmada afgooye iyo mas-uuliyiin kale ayaa maanta kormeer shaqo ku tegay suuqa xoolaha ee degmada afgooye oo maalmihii dambe isqabqabsi uu ka jiray kormeerka wasiirka iyo guddoomiyaha gobolka ayaa ku saabsanaa indhaindhaynta xaqiiqooyinka halkan ka jira iyagoona sidoo kale warbixinna ka dhagaystay maamulka degmada afgooye waxaana ugu horrayn goobtan ka hadlay guddoomiyaha degmada afgooye ahna duqa magaalada cabdulaahi maxamed cusmaan hiraabe
waxay u imaadeen indhindhayntii suuqii ka jirta ayaantan shaqaaqadii ka dhacday iyo inay u dhabgalaan arrimaha ka jira suuqa waan kusoo dhaweynaynaa mar kale guddoomiya kusoo dhowaada wasiirka iyo tiimkiisii waxaan idin leeyahay afgooy waa nabad afgooy waa barwaaqo afgooy waxaan rajaynaynaa inay higsato inay hormuud u noqoto magaalooyinka koonfur galbeed magaalooyinka ugu nabadka badan inay hormuud u noqota rajeynaynaa soo dhowaada insha allah waxaa waaye waa idinkoo nabad ah degmada kusoo dhowaada waxaan rajeynayaa inaad hoolaha usoo usoo dhabagasheen inaad si cadaalad ah ku dhammayn doontaan insha allah guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose mudane maxamed ibraahim barre oo dhankiisa goobtan ka hadlay ayaa sheegay in kormeerkooda howleyd maanta uu ku saabsanaa suuqa xoolaha iyo xaqiiqooyinka ka jira wasiirka cadaaladda koonfur galbeed mudane xasan cabdiqaadir iyo senator xuseen maxamed daahir wafdigeennana waxaan u imaanay waxay tahay xaqiiqa raadinta aan xaqiiqada ku saabsan suuqaani iyo siduu ahaa iyo ayadoo aan documentiskii iyo waraaqihii suuqa ku saabsanaa amase meeshaani markii hore oo ahaa jirtay warshaddii lebanka xaqiiqa raadinteeda ayaan u imaanay barnaamijkeenna meel fiican ayuu noo marayaa waxaan kusoo dhaweynaynaa wasiirkeena wasiirka cadaaladda insha allah sida ugu dhaqsaha badanna waxaa ka soo bixi doona go-aano rasmiya oo ku saabsan suuqaani waxaan u rajaynaynaa shacabka degmada afgooye guul iyo gobonnimo mar walbaba annaga waxaan u taagannaha waxay tahay u adeegidda shacabkeenna annagoo dhib kasta iyo xaalad kastoo ay wajahayaana la wadaagayna lana qaybsanayna insha allah waxaan idiin rajaynaynaa guul ugu dambeyn wasiirka wasaaradda cadaaladda dowladda koonfur galbeed soomaaliya ayaa dhankiisa faahfaahin ka bixiyey kormeer howleydka maanta uu ku yimid suuqa xoolaha iyo guud ahaanba degmada afgooye waayan degmada afgooye oo geeka una hadeerni inuuna hidhihdhayno armooga intu ku jari suugaangna una fiirino sidaysan ogtiima dowladda koonfur galbeed wali horey hansaartay dhulka danta guud in qof shaksi aan ka taklifala korna in qof shaksi aan qaada korna deegaanada walaanka badanoo ayaantan dembe la aragay waliba wax qof shaksi ah oo dhulka danta guud in fadaaw insagaara aan isticmaalo dowladdana go-aan ah hore inku deertay wali jira guddiyo laha ku saaraya arrimoogaas i sharciga dhulka oo horeyna awaamiirlinka biyiya jara marka xaqiiq raadin ahayna wali handeernay suuqan oo suuqii dadka dhan dhexeeyay dhulkii dowladeed ay danti guudlanku faa'iidaysadaayo in dad iska deeyeen in mila raayso sagaare arrimaanka qobsadaan arrintaas oo una ku bogaadayaano maamulka in ku horseedaan ununa ka dhiirigeliyaano in la sii wado lan shaksi ananin ogolaano dhul dowladeed afgooy meelo ka badan oo dhul dowladeedka taalo marka dhulkaas dowladda dowladda mas-uulku ah lan shaksi gaare sagaare manka tagra falo koro dhulka kale oo danta guud lanka taragalay oo bulshada in lanku faa'iideeyo ataa oo sida isbartiimooyinka kuma dayino suuqa xoolaha kuma dayin yeen langaare ma isticmaalo karo marka ciidan mahadsantiin soo dhoweyntiin arrintaasa fiiriyaanay waana sida sharciga qabo qaab sharciyaysan yalan dhika doona maxkamadoodana ku shaqeeyi doonaan ilaahay idin sheeg walaayo qaldamiina way saxa doona iyadan mahadsantiin soo dhoweyntiin iyo wali kale ka faraxsagna afgooye oo si nabad inga ingeeka ka dhex soconno meelifadaanu kuseenon iyana farxad gaal eningata iyadan mahadsantiin gudoomiyaha gobolka iyo gudoomiyaha degmada iyo tiimka
ibrahim
madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa sheegay in dadka loo haysta arrimaha musuq maasuq ay heli doonaan cadaaladda madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in dadka loo haysto arrimaha la xiriiraha musuq maasuq ay weliba xatooyada xoolaha dadweyneha ay wajihi doonaan cadaaladda ciddii lagu helay arrintaasina ay mari doonaan sharciga qofkaan lagu helinna oo isagu beri u ka noqon doono eedeymaha loo soo jeediyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in qofka loo haysto arrimaha dembiga musuq maasuqa aanu cararin islamarkaana wadanka uu joogo si looga islamarkaa uga gorbaxo waaxda cadaaladda waxaana uu sheegay hay-adaha garsoorka ilaamaha amnigu ay si xaq ah ay u qaadi doonaan arrimaha ku saabsan kiisaska la xiriira musuq maasuqa si cadaaladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud arrimahaasi ka hadlaya ayaa yiri oo dalaa-il loo keeno dadka lacagta dowladda inay boobeen lagu tuumsan yahay ee lahaayo iyo kuwa la qaban doono intaba waxaan ballan qaadaynaa in aan garsoor cadaalada inay helaan waa qodob marka la xukumaayo dadweynaha soomaaliyeed ayaa dhagahooda indhooda inay arkaan oo doodda iyo dacwada meesha ka dhacaysa la arko guri mugdi ah dhexdiisa qol xidhanoon la ogeyn ma aha telefishinadaa la geynaa waa la soo daynaa life wuxuu isku difaacayo sheegaa wixii lagu eedaynayna waa la sheegaa garsoorkuna markaasuu go-aan gaaraa wixii lagu eedeeyaa sax ah ama wixii lagu eedeeye sax ma ahayn difaaciisa saxa la sii daayo
madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in loo baahan yahay dhammaan in laga wada qayb qaato sidii lagu hortegi lahaa musuq maasuq kaga jira hay-adaha waxaana sidoo kale uu sheegay inay dhici doonto in dadka keliya la hadda lagu helay arrimaha musuq maasuqa ay noqon doonin laakiin arrintu ay bilow tahay islamarkaana loo qaadi doono dhinac walba oo arrimaha amniga ku saabsan iyo cadaaladda qof walbo in islamarkaana la horkeeni doono maxkamaddu dadkuna ay si toosa u daawan doonaan qof walbo lagu helo dacwadiisa madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale bogaadiyey dhammaan laamaha amniga ee weliba sidoo kale hay-adaha garsoorka uguna u baaqay in dadku ay helaan garsoor si looga fogaado wax walba ku saabsan arrimaha musuq maasuqa sidii looga hortegi lahaa halka warkaasi aad ka dhagaysanaysaan idaacadda dalsan muqdisho soomaali akhbaaraadka dibaddana haddii aanu egno madaxweynaha dalka ruushka digniintii ugu dambeysay u diray dadka iyagu taageera dowladda dalka ukrain madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin ayaa sheegay in loo baahan yahay in laga wantaabo arrin walba oo iskuday lagu doonayo in wax looga qabto islamarkaana lagu colaadiyo arrintaa ka saacabta dalkaasi ukrain waxaana uu sheegay wadamada neeto inay ka waantoobaan iyagoo garab istaag ay u muujinayaan dowladda dalka ukrain maadaama dagaal uu ka socdo wadankaasi inta badan ciidamada dalka ruushka ayaa waxaa iyagu ay burburiyaan sanadaha militari ee dowladaha dalkaasi ukrain uga yimaada midooda yurub inkastoo wadamada reer galbeedku ay weli quus ay ka taagan yihiin arrimaha ka socda dalkaasi ukrain iyagoona sheegay wax horumara in dowladda dalkaasi aysan ka sameyn dagaalka ay kula jirto ciidamada dalka ruushka warkii habeennimo waa naga intaa
wararkaad la haysaa hoobsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la helyaabaa talalhel